puntland iyo dhammaan kubarada iyo marti sharafka dhallinyarada haweenka gabdhaha ee halkan ka soo qabgalay dhammaantiin waan idin salaamaya waxaa maanta fursad weyn noo ah mudan madaxweyne inaad halkan maanta aan ugu martigelisaan iyadoo wasiiradii dowlad goboleedyada ee deegaanka ay maanta halkan ku wada dhan yihiin sidii aan horeyba u sheegay baydhabo oo ah caasimadda kumeel gaarka ee koonfur galbeed waa kulmiso sababto ah halkan waxaa ku kulansan wasiiradii iyo wufuuddii wasaaradihii dowlad goboleedka yada ee dalka oo dhan waa markii labaad oan ku qabanayno muddo bil gudaheed shirar noocan oo kala ah aada iyo aad ayaan ugu faraxsan nahay wasaaradda deegaanka ee koonfur galbeed iyo madaxweyne shacabka iyo qaybaha kala duwan ee dowladda koonfur galbeed sida wanaagsan ee muddadii aan joognay ee magaaladana loogu soo dhoway waxaa halkan barnaamijkan aada uga jeedaan maanta uu ka kooban yahay waxaa weeye soomaaliya sida aad la socotaan dhirtu waa laf dhabarka dhaqaalaha iyo nolosha bani aadanka iyo xoolaha oo dhan dhir la-aan waddankan roobna ma imaanayo fatahaadiina way badnaanaysaa abaarihiina way zaayidaya sidaad la socotaan muddooyinkii ugu dambeeyey muddo soddon sano iyo ka badan soomaaliya dhirteedii waa la xaalufiyey oo inta badan dhuxul ayaa lalaga dhigay weliba dibaddana loo dhoofi inkastoo ay soo yaraatay dhuxusha dhoofitaankeedii waqtiyadii ugu dambeeyey haddana sida satellite-ka meelaha qaarkood aan ku aragno weli dhuxul badan oo dhir la jaray ayaa dhulka taasha oo lala sugaayo in la dhoofto laakiin waxaan idiin sheegaynaa inaan la soconno dhuxushaasna hadday dhoofto waxaan soo bandhigi doonnaa iyo meesha ay marayso cidda dhoofisay oo dhanna iyadoo ay nala shaqaynayaan eeheedaha caalamiga ah oo ugu horeeyo security councilka ee tallaabo ayaa laga qaadi doonaa mar dhowna golaha wasiirada waxaan geen doonaa siyaasaddii dhuxusha sidii lagu joojin lahaa iyo sharcigii ciddii lagu arko dambe dhir la jaraayo oo si qaab nidaam darro ah loo jaraayo ama dhuxul la dhoofinaayo ugu horraysana tallaabo ayaa laga qaadi doonaa mashruucan runtii waxa uu qayb ka yahay sidii loo joojin lahaa dhuxusha dalkana loogu abuuri lahaa maadaama dad badan ay hadda ka shaqeeyaan grinta jaridda dhuxusha ee dhirta iyo ganacsigeedaba sidii dadka loogu abuuri lahaa nolol kale kii beeraley ahaa beerahiisa loogu saaxidi lahaa kii xoolodhaqata ah xoolaha loogu saaxidi lahaa isla markaasna mashruucan waxaa ku jira qayb kale oo ah sidii dadweynaha loogu saacidi lahaa inay isticmaalaan wax ka duwan dhuxusha sida gaaska oo kale iyo burjugooyin casriyaysa goordhow insha allah muddo bil ka yar gudaheeda dowlad goboleedyadoo dhan waxaan si tijaaba ah dowlad goboleedyada oo dhan shanta dowlad goboleed waxaan ka qaybin doonaa mid walbaba lix boqol oo gaas haamankii ah iyo burjikadeeda iswadata oo lacag la-aan waxaan loo qaybin doonaa waxaan la siin doonaa dadka tabartaya iyadoo lala kaashanayo dowlad goboleedyada waxayna bilow u tahay sidii loo yareyn lahaa isticmaalka dhuxusha waxaana rajaynaynaa intaas inay kasii badato oo numbarka uu kasii kordho marba marka ka dambaysa waxaan ka codsanaynaa shacbiga soomaaliyeedna inay abuuraan oo qof kastoo bani aadan ah oo soomaali ku nool hadduu hal geed abuuro waxaad garanaysaan toban milyan oo geed ayaan helaynaa soomaaliya maanta daqiiqadiia waxaa lagu qiyaasay intaasoo kun oo geed in laga jaraayo tobankii sanoo lasoo dhaafay siddeed milyan oo geed ayaa soomaaliya laga jaray waa dembi diintana ma ogola bani aadinimada ma ogola dhirta waxaan ka helnaa oxyjiinka aan neefsanaynan ka helnaa xoolaheennaa daaqa waa harsannaa roobka ayaa noo soo jiidaa waa harsannaa nolol badan ayaa la sameeyaa marka sidaas daraaddeed waxaan dadka ku boorinaynaa in la joojiyo jarista dhirta ayna dowladda usoo bandhigaan iyagoo kaashanaya dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexaba inay usoo bandhigaan ciddii ka maaragtay dhirtaas jaraysa maadaama uu barnaamijka intiisa kale uu sii dheeraan doono si uu noogu dahfuro maanta shirkan halkan ay ku yeelanayaan wasiirada deegaanada ee dowlad goboleedyada oo dhan iyo dowladda federaalka wasaaradda xanaanada xoolaha ay soo qaban qaadisay waxaan mahad duceynayaa barnaamijkan oo ay naga saacidaan european unionka dowladda talyaaniga dowladda sweden iyo heedaha un-ka ugu horeeya un d p unep iyo maxaa la yidhahdaa f a o fow marka iyagana aad ayaan ugu mahad celinaynaa siday barnaamijka noogu dhigi noogu wadaan laakiin waxaan ka rajaynaynaa inay sii horumariyaan oo intii ka hor ay ka sii weynaato maantana baydhabo waxay u noqon doontaa albaabkii koowaad oo barnaamijka lagu dardargelin lahaa horena looga sii wadi lahaa mashruucana lagu ballaarin lahaa insha allah waxaana ballan qaadaynaa sanadkan gudihiisa hal milyan oo geed inaan ka abuurno waddanka oo dhan soomaaliya meel kasta oo ka mid ah dowlad goboleedyada iyo dowlad magaalada